bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu akhyaariha ka dhowaada barnaamijkaana kulanku warbaahintu warsan oo aysan hamiinkasta kula dareerasan raadiyo warsaw markii laku reebo hamiinimada jamacada ee sabtiga hooydaas hamiinimo arbaawo iyo khamiisa hooyda ayta taariikhdan iyo kaedinta siyeedka bila afraad sanada labada kun iyo labaatanka qodobadoo ka barnaamijkaana ka dheegi doontan hoo ilaahay karaal nagadan waliba ku mid ah gudoomiyii hore gobolka shabeellada hoose oo baaq nabadeed ku diri dagaalada ku dareera gobolka shabeellada hoose gaar ahaan degmooyinka weliweyn iyo degmada afgooye barnaamijka ka dheegi doontan saasaato weliba barnaamijkaana ka dheegi doontan hoo ilaahay karaal nagadan wasaaradda walbarashada dalka oo ku dhawaaqday in si rasmi ellen roji walbarashada sanad dugsiyeedka labada kun iyo tomiyo sagaalka ilaa labada kun iyo labaatanka xili imtixaanaadka sanad dugsiyeedka ku hersanyin wal ku yar afar isbuuc barnaamijka ka dheegi doontaan wasiirka walbarashada oo eedun ku hadalay saasaata weliba barnaamijka ka dheegi doontaan hoo ilaahay karaal nagada gudoomiyaha madasha xisbiyada qaran sheekh shariif sheekh axmed oo ku hadalay dagaal beeleedyadaha ku cusboonaaday guud ahaan dalka soomaaliya iyo dhibaatada kufsi elinjaysadii lamadii gabdhood yaryaraayeen ee hadilka dhabiibaha cisbitaalka madiina ee magaalada muqdisho barnaamijka yaasiinka gudbii doona saasaata weliba barnaamijka ka dheegi doontaan hoo ilaahay karaanagada wasiirka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha iyo dhalinyarada ciyaara dowlad goboleedka puntland oo wareegtaha ku saaray goobo iyoon isku kooyayan dhalinyarada barnaamijkaiyo ka dheegi doontaan silinka horseeda cudurka coronavirus barnaamijkayaasiinka gudbii doono qodobadaas iyo walaagahanizaaid iyo barnaamijka ka dheegi doontaan anoo maxamed cabdiraxmaan cabdile yaasiin saarintan isiin kula dareersiyahay dhinaca sanaadan waliba gaanwiin ku jeysadaaya cabdulaahi maxamed cabdiraxmaan mar kale mar lamaad akhyaarah ka dhowaada barnaamijkaana kulanku warbaahinta warsan hamiin faylan kolko kaleeta khiyaaray ha ka dhowaada barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan hoosin qobada qodobkan ka horeeya barnaamijka gudoomiyigii hore ee gobolka shabeellada hoose mudane maxamed ibraahim bare iyo weliba usubaaq nabdeed ku diray dagaalada ku dareeran deegaanada koonfur galbeed soomaaliya sida degmada walaweyn ee gobolka shabeellada hoose iyo degmada afgooye ee isla gobolkaas shabeellada hoose welina gudoomiyiga hore usoo inkabaaqi beelo ka dagaalamayeen degmooyinkaas in iyo roojiyaan dagaalka iyo kula dhexeeya iyo xusud mudanta in iyo maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya iyo deyran degmada walweyn ee gobolka shabeellada hoose waana la hadaleen odayaasha dhaqanka ee degmadaasito walaweyn gaar ahaan qabaa-iladii ka dagaalamayay maalmogii lahadhaafi degmadaasi walaweyn gudoomiyigii hore weliba sidoo kaleeta use sheegay in degmada afgooye gobolka shabeellada hoose iyana ku jirta dagaal beeleedyo ondhexeeya qabiilo wadadego degmadaasito ee afgooye bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah rabbilcaalamiin mubiin astaciin calaa amuuri dunya wadiin wasalaamu calaa sayidina maxamed wala ali wsaxbi wasalam amaa bacd ina lilah wa ina ilay raajicuun ilaahi subxaana watacaala ha u naxariisto in alaala intii ku dhimatay dagaalada iyo dhibaatooyinka ka socda dalkeenna qaybo badan oo ka mid a gaar ahaan koonfur galbeed meelo badan oo ay dad walaalaha oo wada dhashay oo soomaali wada ah oo dad deegaano deris ku ah oo ka dhexeeya uu ka socdo maanta deegaano ka mid a koonfur galbeed khaasatan gobolka shabeellada hoose dhibaatooyinka kusoo laalaabtay oo baryahan ka socdaan oo ay ugu horeyso degmada walaweyn dagaalada ka dhacay sidoo kale deegaano kale oo hoos yimaada degmada afgooye oo ay dagaallo ka dhaceen aada iyo aad ayaan uga xunnahay waana ka tacsiyeynaynaa intii dhimatay ilaah u naxariisto sidoo kale waxaan ku baaqaynaa in dadkaasi walaalaha ah odayaashooda siyaasiyiintooda qeybahooda dhaqanka kala duwan iyo bulshada intooda dhanba ay qaataan nabadda maxaa yeelay nabadda ayaa waxay tahay geed la harsan karo ummadda dhanna ay ku barwaaqo ku gaari karto deegaankoodana ay ku horumarin karto inta ay dhibaato socoto dagaal uu socdo fidno ay socoto wax horumar ahoo imaanaya ma laha maxaa yeele soomaalidu waxay tidhaahdaa dagaal wiil ayaa ku dhintee wiil kuma dhasho marka labada dhinacba iyo qeyb walboo kamida dagaalada meelaha ay ka socdaan oo sida degmada walaweyn oo kale dagaal ka socda labada qeyboodba waxaan ugu baaqayaa in ay dagaalka si dhaqsiya ay ku joojiyaan oo ay qaataan nabadda iyo waanwaanta dhexdooda laga wado oo dadka maanta dhintayna laga fekero sidii loo xalin lahaa in allaale intii dhibaatada geysatayna gacan loogu soo dhigi lahaa in laga shaqeeyo sidoo kale waxaan bogaadinaynaa maxkamadda ciidamada qalabka sida oo maanta shalayta gaartay deegaanka walaweyn oo aan rajeynayno insha allah inay si cadaalada oo xaq ah ay dadkaasi ku kala xukumi doonto dagaalkaasina ay fidnada socotana ee gacan bira ay ku qaban doonto sidoo kale golaha wasiirada ee meesha gaaray waan ku faraxsannahay waana soo dhaweynaynaa oo ugu horeeya wasiirka cadaaladda wasiirka dekedaha wasiirka kalluumeysiga oo meeshaasi gaareen intoodaba waxaan rajeynaynaa insha allah inaysan kasoo noqon doonin ilaa ayagoo howshaasi soo dhammeeyeen mooye sidoo kale maamulka heer gobol ilaa heer degmo ee meesha jooga ayagana waxaan rajeynaynaa inay ka shaqeyn doonaan sugidda amniga iyo beelahaasi walaalaha dadka walaalaha dhibaatada ay kala gaartay in ay isku keeni doonaan ayna miiskooda xaajood isugu keeni doonaan wax alaal wixii fidno ama dhibaato dhacdayna la xalin doono xalay dhalay laga soo qaadi doonana sidoo kale waxaan rajeynaynaa dagaalo kale ayaa waxay kasoo cusboonaadeen ama ay ka bilowdeen deegaano hoos yimaadaan degmada afgooye halkaasi oo dad walaalaha ay ku dagaalameen dhibaatana ay kala gaartay oo maanta dadka qaarkood ay doonayaan in ay sii horayaan dagaalkaasi ay ka faa-iideystaan ayna doonayaan in ay faa-iido shakhsiyadeed ama u gaara dana gaara inay meeshaas ay ka helaan laakiin waxaan ku baaqaynaa dagaal inuusan wiil ku dhalanaynin wiil balse wiil uu ku dhimanayo marka dhibaatadaasi waxay noqon doontaa mid cawaaqibteeda aan la qaban doonin marka inta ay fududahay maanta ay cusub tahay hala qabto hala laga daba tago dadka shacabkana ha loo naxariisto maanta cuduro ayaa adduunkao dhan iyo caalamkao dhan laga sheegayaa oo ay dadkii ay ka cabaadayaan oo soomaaliya laleeyahay qeybo ka mid ayaa soo gaareen oo dad badan oo magaalada muqdisho ku sugan ayaa maanta laga helayaa laleeyahay cudurkii marka cudurkaasi miyaan iska difaacnaa mise dadka walaalaha wada dhashay ayaa dhibaato iyo dabka holcaya ayaan ka fikirnaa marka taas aan dadka shacabka aan u naxariisano aan shacabkeenana aan ka fikirno sidaan isugu keeni lahayn amnigana loo sugan lahaa maanta dhibkana haysto waxaa dhib noogu filan in rag dhalinyaro ah oo anaga dhalinyaradeeni ka mid a oo deegaanadeena u dhasheen annaga nala dhasheen walaalaheena ah in fikrado khaldan laga soo dhaadhiciyey oo ay doonayaan inay nafteena iyo maalkeena iyo wax walba intay bannaystaan ay doonayaan inay dhiiggeena daadiyaan midaas ayaa dhib inoogu filan marka kuwaas miyaan ka horjeesanaa mise annaga ayaa qabiil qabiil isku aragna oo dheheena maxaan lahaa bal reer hebel ayaa dhibaatadaas noo geysatay reer hebel ayaan maxaan lahaa dhibaatadaas u geysanaynaa reer hebel ayaan ka aargudanaynaa taas miyaan odhanaynaa marka taas aan ka feejignaano aanna ka fikirno sidaan shacabkeena u badbaadin lahayn dhibaatada kuud oo dhex taagan oo maxaan lahaa aan maanta inay abaaro yimaadaan ayaa laga yaabaa maanta maciishadii ayaa cirkaas u kacday oo bisababi coronaviruskii cuduradan la sheegaya adduunka ka taagan marka midaas aan ka fikirno taas ayaan culeyska saarno aan shacabkeenan u naxno dhibaatada dadka wadana dagaalada ha joojiyaan ayaan ku baaqaynaa baaq nabadeed ayaan diraynaa dhinac walboo kamid a dhinacyada ishaystaanna aan ugu baaqaynaa sidoo kale gabdhihii yaryaraa ee dhibaatada loogu geystay degmada afgooye waxaan ku baaqaynaa hay-adaha amniga qeybahooda kala duwan iyo hay-adaha cadaaladaba in aysan ka seexanin baaritaan dhabana lagu sameeyo sidii gacan bir loogu soo qaban lahaa gabdhahaas dadkii dhibaatadaas u geystay oo kufsi maanta laguma tilmaami karee waa wuxuushnimo lagula kacay caruurtaas yararka ee sabiga saddex sano iyo afar sano maanta wax la yidhaahdo kufsi ama dabac wax loo qaadi kara maba noqon karaan marka dhibaatadaas loo geystay aan ka fikirno aan maxaa lahaa dabagal dhabana ha lagu sameeyo hay-adaha kala duwan ee amniga iyo garsoorka intaba ha ka shaqeeyaan sidii gacan bir loogu soo qaban lahaa insha allah sidoo kale deegaanada kala duwan ee koonfur galbeed oo sida diinsoor oo kale dhibaatada ka dhacda iyadana waan ka tacsiyeenaynaa waxaan rajeynaynaa insha allah odayaasha iyo maamulka mas-uuliyiinta kala duwan oo heer wasiir ilaa ay ugu sareeyaan oo meesha ku baxayna waxaan rajeynaynaa inay amniga iyo cadaalada rasmiga ay kusoo celin doonaan deegaanadaasi oo ay ka shaqeyn doonaan siday dadka walaalaha ah meelaha walaalaha ah dadka isla dhashay ee shaydaanka uu doonayo inuu dhexdooda cadaawad ka beero in ay ka hortagaan ayna kusoo beeri doonaan deegaanadaasina ay kusoo celin doonaan amnigii iyo wada noolaashihii iyo dadkaas siday u wada noolaan lahaayeen ayna uga hortagi lahaayeen cadowgooda rasmiga oo ay nimanka dhibaatada u geysanayaan shacabkaas dhibaatada u geysanaya wasalaamu calaykum raxmatullahi wabarakaatu
Sahab Construction Company.
kana badan lankii Kihimya ay sugay.
kambani dhismo Kaamila agabshay.
kurbada leetay ogow May weeli.
saxaab construction company-ya Haddii ikol.
kalaylasi ilbaabadis Yacni kuway kormajaran.
reer maylakooy Kumbar galab dhisma.
kawaytaan dhimanayne Kaamila kulisho.
kor ilasala hambuy Keed wali ka jari.
hadda wali ha korari Sahab Construction Company.
isdhab galab dhismo Kuway arag waxa kaamil weelay.
saxaab construction company Marbahoo kaskaashan.
ini daar digsiisato Kambani dhisma muhuraaso.
kumiyaalka la seew Sahab Construction Company.
galab isdhow waako Kan dhig.
kan dhaway Kabakankala ku doranoo.
kulusho casri ah Ku bogay oo kuusay.
ka dhisay daarta oo ku iilba galab dhisma.
qiimo shoragiis ee kambanigii laha siintubiyaa saxaab construction company keed laha bandhiki ii kor ilaso kambani lahan buuyiyu saxaab construction company talow mayka keedsinoo bulshada lahan ka faa'iideey dhammaan qalabka dhismada birshahoona siin kormaroona may ku mid aha baryimitiibe baalween badhaanto shishal duwan laamyeeritaas haatow eh dhadhaariga gaabale shamiindo shibka kufaydhahoo akisbayr aan hayno iskab wali alwaax bisheegaday sida taawlo meesmuraali isteele taawlo dish tubooyinka biyo qalabka lan isticmaalo musqulo dhammaan tubooyinka lan isticmaalo biigilyowka safiito nooc walba leh safiita caadiyoo neetan sharaxlayte kumastaato duwa iyoonay uunobaa mutleel midabkoo shal dubano meerilakadhajoona maasha allah marxaban koyka dareer koyka jiifoyleedka galaasa dhammaan biro dhismada rinje ay bisheege ruun ballanka weelay berberelahankuusa i baaqee dhamanmaya agabshay banaadira baawurshii haku bartiiray baqaarka galabka dhismooda ee saxaab construction company laka fure kambaniga galabka dhismooda ee saxaab construction company yamayba usikiyaale dhismada cusub ee garaashka hore u maray godob haan haka horjeedka masaajidka dabaqeenka wali faahfaahintaas dheer kulle hariir
qayboga hore barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan iyo dhugunsadaaytana qiyaaray sheekh shariif sheekh axmed madaweynigii dowladii ku-meel gaarka soomaaliya haddana ee guddoomiyaha madasha xisbiyada qaranka iyo weliba usu ku hadalay dagaalad beeleedyada ku jiraan guud ahaan dalka soomaaliya gaar ahaan gobolka shabeellada hoose oo maalmugi lahdhaafi degmada weliweyn iyo ka dagaalamayeen lambeelod oo wada degaasa sidoo kale waliba sheekh shariif sheekh axmed usuwal lugxumaad usu ka tilmaamay in dad lakuguba degmadaasi weliweyn iyo sidoo kaleeta dhibaat sidoo kalena ku hadalay dhibaatada linjaysadii lamadii gabdhood ee saddex jirka iyo afar jir saddex jir iyo afar jir ka haayeen ee laku kufsaday degmada afgooye gobolka shabeellada hoose oo hadda ka jiraan isbitaalka madiine ee magaalada muqdisho welina saas haato madaweynigii horesu baaqin diray madaweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo madaxda dalka soomaaliya si wallanku qobada xaalada ha ka cusboonaada hayta deegaanada koonfur galbeed soomaaliya بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته caawa waxaan rabaa inaan ka hadlo ee waxyaabo dalkeena ka socda oo aan wanaagsanayn oo ah dagaalo sokay oo soo saar- soo laalaabtay ee dad walaalo ah oo wada deegaan ah oo wada deganaan muddo dheerna ay isku dilayaan ee laga bilaabo shabeellada hoose jubbada ee hoose ee kismaayo duleedkeeda sidaas oo kale gobolka galguduud sida furunta foore iyo balecad ee arrimahaas ee runtii waa arrimo dadka soomaaliyeed oo dhan walwalgelinaya xilli ee duruufo adag ay jiraan oo adduunka oo dhan ay ka dhacayaan cudurro halisa oo dadka safureyn ugu dhacaya ee dad badan ay u dhinteen adduunka waaweynana uu la tacaalayo iyo dadka soomaaliyeed oo duruuf adag la daala dhacaya oo runtii haddana aada moodo dagaalka inuu qaatay ee, hab aan wanaagsanayn oo ah dad inta la laayo lasoo sawiro social media lasoo geliyo iyo iyadoon la kala saaraynin xataa dadka birmageydada ah Ee, intaas waxaa sii dheer ee, kufsiga ee, ilmaha yaryar oo ayagana aada ee, hubo inaad la socotiin ee, ilmo yaryar oo la kufsaday oo saddex jir ah oo weli waxaan hore u dhicin ah iyo dad la gubaayo guryo la gubaayo runtii waa wax aada looga xumaado waa waxaan islaamnimada iyo bani aadamnimadu intoodaba ay kasoo horjeedaan dhaqanka soomaaliyeedna aada uga xun marka waxaan leenahay dadka howlahaas ku howlan dhammaantood ee, ilaahayna ha ka cabsadaano ee, hana joojiyaano ee, dowladda dhexe iyo maamul goboleedyaduna ha qaataano mas-uuliyadooda maxaa yeele arrintan waa arrin khatar ah waxayna keeni kartaa ee, cawaaqib xumo ee, waana wax ilaahay looga fogaanayo dhaawacayana ummadda ee, laga shaqaynayo midnimadeeda iyo inay dib uga kabato ee, dagaalka sokeeye waxaan leenahay ee, wiil soomaaliyeed iyo gabar soomaaliyeedoo la dilo maanta iyo ee, dad la barakiciyo waxba laguma gaarayo ee, dhowr iyo soddon sano ayaa lagu soo jiray marka waxaa la rabaa in laga waantoobo arrimahaas ee, dadka dhintana alla u naxariiso dadha- dadka dhaawacana la caawiyo la caafiyo ee, dadka ee, soomaaliyeed meelay joogaanna waxaan leenahay ee, arrintaas waa inaan ka wada gurmanaa dhammaanteen ka geysanaa gacan walaalnimo iyo dib u heshiisiin iyo dhiigga daadana in la joojiyo ee, qof kastoo mas-uuliyadu saarantan inuu ka qayb qaata la rabo arrintaas ee, ilaahay hortiisa iyo ummaddan horteeda ee, mas-uuliyaddu ma aha kaliya inaad ee, magac ee, bulshada ku taqaane waa inaad gudato waajibaadka ku saaran marka waxaan leenahay ee, dhammaan ee, ha laga wada qayb qaato ee, colaadana ha la joojiyo oo waxba kama imaanayaan wanaaga ee, arrimahaas aan soo sheegnay ee, caradana insha allahu tacaala ee, ha la kontaroolo oo dad weligood daris ahaa oo wada deganaa maanta inay ee, isu dilaan qabiil iyo dhul ee, ilaahay subxaanahu watacaala uu leeyaho aan ku wada noolaa karno naga wada badan oo si walaalnimo oo ahlnimo aan ugu wada noolaa karno in maanta laisku dilo iyada laftigeedu ee, waa nasiib daro marka waxaan leenahay ee, meeshii aan ka fikiri lahayn ee, dalkeenna sida aan nabad uga dhigno horumar uga shaqayno ummadeenna isugu soo jiidno inaan maanta haddana ee, colaad iyo mataqaanaa ummaddii inay kala qaxdo laga shaqeeyo wax aad iyo aad looga xumaado Ee, intaas markaa ka gudbo waxaan rabaa inaan mar kale ee, uga faa'iidaysto fursaddan ee, fariinteyda ku aadan ee, cudurkan ee, dilaaga ah oo halista ah oo aadka u faafa ee la yidhaha coronavirus ee dadka soomaalida runtii waxaa aad u muuqata inaysan ee, diyaargarow fiican arrintan u gelin arrintaas ee, fariimaha caafimaad inaysan qaadanaynin in aan ee, la samaynin waxyaabaha keeni kara qofka inuusan ku dhicin oo ay ka mid yihiin ee, gacmaha in la dhaqo in laga fogaado in aada la isugu soo dhowaado oo yacni lam- lam- ee, dadku ay kala joogsadaan ee, ugu yaraan mitir laba mitir ee, salaanta gacantana la joojiyo lagu kaaftoomo assalaamu calaykum ee, gacmaha dhaqitaankoodan aada loo badiyo ee, arrintaas waa muhiim maxaa yeele waxaad ogtihiin dalkeennu ee, isbitaallo ee, haddii dadku jiradaan howlahaas ee, ku filan ma qabo ee, caafimaadku aaduu ee, u liitaa marka inaan ku dadaalno inaan caafimaad qabno arrintaas waa arrin ee, diinteennu na farayso caqliga bani aadamka uu noo sheegaayo adduunka oo dhan ay samaynayaan dowladihii waaweynaa ee haystay imkaaniyaadka ama caafimaadka fiican ayaa maanta ee, kumanaan u dhimanayaan marka walaalayaal fariinta caafimaadka ee ku aadan coronavirus ee, ha loo dheganuglaado ee, social distancega ha la sameeyo gacmaha ha la dhaqo salaanta oo gacanta ha la joojiyo aada ha loo taxadiro qofkii ee, dareemo inuu ee, arrintaas ay la soo gudboonaatana ee, dadka yow la soo dhexgelin ee ha la xiriiro dhaqaatiirta ilaahay subxaanahu watacaala waxaa weydiisanaynaa caafimaad aada iyo aada umahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu
bystar business center xarunta ganacsiga ee bystar aalado casriga ahoo dhakashal adeegadow isinshow elektronigu askunshoon stationary intaas meelilanka seedowna xarunta ganacsiga ee bystar owil carwadiyo arlaadun baydho ulbaawadi laka balaga electronic stationary laka aragyo bystar business center ee ilaa izad elektronic helsheewu stationary agabka hafiisyoon dheerin ashidanta iyo afuufama leh agab shahaano aabaga galow bystar business center xarunta ganacsiga ee bystar carwo bariimo ow bulshooda aan bogday walla baaldhakawma leh be ragaysnamay ka deerow bystar business center electronic enwel adag malayasa australia iyo jabaan warshadooga elektronikada suubiyayan aniyo kulu taladayan carwo bystar agabka stationariga oo irbadoon kumoganayna carwada lanka seedow bystar business center nadar walba mobel nicle ilaa iyo nay galaxy awshay baakadii oo ka jaraano bariime eh oo weliba jumli tafaari iqbale by star business center raadiyaalka ambarfaayarada sameecado masaajidada oo tayid leh galabayowka hafiise oo tayale haliinkon unkumoqanayna fiili koronto isoo lara dhalooyin falaad yar iwiin bale mishin idin ahoo dhuhulkiridlan eraane madoobiiki shuwadaaso atarle ka darsaaso arabtismanka isla qobsaaso madoona madaga ka unsadaaso arabtisn adaliyaabasa mukeeb asri oo manka meelo boji meelika hirow malelang eraana meelba meelo manka meeli adafada adalay ku jeesidaaso afarlugaad lahoda bereeraw abula biileeraw olaka dhagaw shaashado kumbiitare imobele daboolshay burush lahoo madoo dharkaa ka dhigadaaso madoonahii bontibal wireless sameecado makorofanadiyo waarleske
weli barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan iyo la dareertana qiyaaray wasaaradda walbarashada xukuumadda federaalk soomaaliya weliba iyo ka dhabaaqday in si rasmi loo roojiyay walbarashada sana dugsiyeedka labada kuntumiyo sagaalka ilaa labada kun iyo labaatanka soona wasiirka wasaaradda walbarashada dowladda federaalk soomaaliya mudane cabdulaahi goodax bare uusan sheegay in ardayda iskuulaadka dalka soomaaliya lanqiimaya imtixaanaadka sana dugsiyeedka lamada kun tumiyo sagaalka ilaa lamada kun iyo labaatanka markii la kureeba markii la kureebo ardayda fasalka tumiyo lamaad ee dugsiyada sare ee soomaaliya goodax bare oo ku hadalaya arrimoogun iyo weliba hadalada isku mid ahay waxaan si gaara wasaaradda waxbarashada iyo ay si gaara ula hadlaysaa saakay waalidiinta macalimiinta maamulada dugsiyada iyo dhammaan ardayda soomaaliyeed meel kastay joogaan sida ka warqabtaan cudurka covid nineteen saameyn aada u weyn ayuu adduunka oo dhan ku yeeshay annagana kama duwanin khaasatan bahda waxbarashada ee dalka soomaaliya saameyn aada u ballaaran ayuu nagu yeeshay waxaad la socotaan iskuulaadku hadda muddo labaatan cishaa ay xiran yihiin ujeeddada iskuulaadku u xirraayeen waxay ahayd in cudurka faafkiisa inta uusan na soo gaarinba laga tabaabshaysto oo sida takhaatiirta adduunka ay noo sheegeen waxa u horeeyo hadda lagula dagaalamo uu yahay in muxuu ahaa foojignaantana la kordhiyo muxuu ahaa kala fogaanta dadkuna aada loogu dadaalo taas ayaa waxaa keentay bishii hadda lasoo dhaafay sagaaliyo tobankeeda laga soo bilaabo in iskuulaadkii ay xiraayeen waxaad la socotaan in aan ku jirno waktigii sanad dugsiyeedku uu gabagabada joogay oo dhamaadka ahaa marka hadday marsaa tahay in waxaad sanad dugsiyeedku qaabku ku dhammaanayo ay ardayda iyo waalidiinta iyo macalimiinta iyo maamulada dugsiyada iyo dalladaha dhammaan ay u caddahay waa habboon tahay sidoo kale mar haddaan la ogeyn inta ay qaadanayso in muxuu ahaa cudurkan la dagaalankiisu ee adduunka ku qaadanaysa mar haddaan la ogeyn in aan ka tashanno waxa laga yeelayo sanadka soo socda iyadana waa dow wasaaradda waxbarashada iyadoo waxaasoo dhan muxuu ahaa tixgelinayso wadatashi ballaaranna la samaysay dalladaha iyo maamul goboleedyada waxa ay soo jeedinaysaa marka hore in sanad dugsiyeedkii labada kun iyo sagaaliyo tobanka labada kun iyo labaatanka lasoo afjaro iyadoo lagu salaynayo qiimeynta ardadu lagu qiimeeyey wixii ka horeeyey sagaaliyo tobankii maarso sanadkan arday walba wixii markaa qiimeyntii maalintaa uu joogay in lagu qiimeeyo sanadka dambena loo diyaargaroobo sanad dugsiyeedkii sanadkan sagaaliyo tobanka labaatanka uu halkaa ku dhammaado wasaaraddu waxay tilmaamaysaa in macalimiinta maamulada dugsiyada iyo dalladaha ay bilaabaan maalinta beriya wixii ka bilowdo in la qiimeeyo ardaydii laguna qiimeeyo maalintii iskuulka la xiray meeshii la joogay oo ahayd sagaal iyo tobanka bishii eh, maarso ee sanadkan arday walba qiimihii uu markaa uu helay uu ugu gudbo eh, sanadka soo socda haddii eebbe idmo ee sanad dugsiyeedka labaatanka labaatan iyo kowda ah waxaa isweydiin leh maxaa laga yeelayaa eh, imtixaankii shahaadiga ahaa khaasatan eh, dugsiga eh, sare imtixaankii looga baxaye ee fasalka labaiyo tobanaad wasaaraddu markay la tashi samaysay waxa ay go-aamisay in aan ka sii dhur sugno eh, muddo kooban kadibna go-aan kale laga gaaro laakiin wasaaraddu waxay diyaar u tahay berriba inay imtixaan qaadi karto wasaaraddu waa diyaar waa diyaarsan tahay inay imtixaankii qaado laakiin maadaama takhaatiirta iyo bahda caafimaadka ay ku adkaysanayaan in aan weli dad laysku keenin wasaaraddu way hakinaysaa inta duruuftu kala caddaanayso sidaa daraaddeed wasaaraddu waxay soo jeedinaysaa in sida ugu dhaqsaha badan qiimeyntii fasalka labaiyo tobanaad inta aan ahayn la bilaabo lana soo dhejiyo natiijada sanad dugsiyeedkii labada kun iyo sagaal iyo tobanka labada kun iyo labaatanka intaa waa go-aanka wasaaraddu ay gaartay la gaartay dalladaha iyo maamul goboleedyada waxaa intaas dheeroon rabnaa inaan ummadda soomaaliyeed la wadaagno in ummadda soomaaliyeed meel kastay joogto khaasatan waalidiinta iyo maamul goboleedyada iyo cid walba oo kale ay khusayso in loo diyaar garoobo saameynta ballaaran oo ay cudurkanu u yeeshay waxbarashada sidaa ka warqabtaan waxaan la dhaadaadacaynay oo aan runtii aada iyo aada ugu howlanayn kobcinta iyo kordhinta waxbarashada khaasatan ardayda guryaha joogto inay ku soo biiraan inta wax qorto ee wax barato taa dhaawac weyn ayaa gaari doono siyaabo kala duwan daraaddeed marka u horeyso wuxuu hakinayaa xawligii aan ku soconnay marka labaad waxaa hakad gelayo fasalladii kordhayay maxaa yeelay inta aada la socotaan boqolkii siddeetan iyo lix siddeetan iyo toddobo ardayga soomaaliyeed wuxuu wax ku dhex bartaa meel kiro ah inta badanna meelaha kirada waxaa bixiyo waalidiinta waalidkii haddii ardaygii loo soo celiyey waa garan kartaa waalidiintu haddaysan xilkas noqonin in ay dhici doonto inaysan bixin wixii ay bixin jireen mar haddaysan taas bixinna saameynta yeelanaysa waxa wey inay kiradii iskuulka la bixin macalinkii uu iska danaysto mar haddaan wax la siinaynin markaa markay jiradu dhammaato meel lagu soo noqda la waayo oo awal cadadkii dhiganaya waxbarashadooba yaraa ay soo korodho kii rabay xitaa inuu waxbarto meel uu wax ka barto inuu waayo runtii waa saameyn aada weyn khatarteedana leh waxaan rabnaa macalimiinta maamulada iskuulaadka iyo dalladaha iyo dowladda soomaaliyeed oon wasaaradani matasho inay iska kaashadaan in dhibkaas la yareeyo baaqaas waxaan usoo jeedinaynaa bahda waxbarashada inta ka shaqayso oo dhan in lagu foojignaado inay taa dhici karto saameynta ay kaloo yeelanayso waxaa weeye in ardaygii uu hakad galo dabcan waa dadaalaynaa oo howlo badan oo kale oo aan hadda idiin ka warbixin doono ayaa jiri doono laakiin haddana marnaba wax lagu doorsanayo fasalka tegiddiisa iyo macalinka iyo iyo ardayga kulankooda wax lagu doorsanayo ma jiro saameyn weyn ayay yeelanaysaa macalinka qudhiisa saameyn weynay ku yeelanaysaa maxaa yeelay haddii meeshii uu quudka ka helayay ee qayla ka yeerto waxaa laga yaabaa macalinkii inuu danaysto oo qofkii macalinka shalay ahaa oo maanta noqdo mid ama dhismo ka shaqeeya ama meel waardiye ka ah ama meel karaani ka ah marka ama wahyaamaba oo wadanka iskaga tago marka saameyn weyn ay dhinaca macalimiinta iyo tayada macalinka ay ku yeelan doontaa arintan hadday sii daba dheeraato waana habboon tahay in lagu foojignaado maamulka iskoolaadka laftirkooda saameyna ku yeelanaysa maxaa yeelay iskoolkan inta badan iskoolaadka ardayda soomaaliyeed maanta gacanta ku hayo si aan xeendaab dowladeed ahayn oo aan maamul dowladeed ahayn ayaa lagu hayaa oo inta badanna dhaqaalahoodu aada u yar yahay marka inay isbixi waayaan oo iswadi waayaan muddadan ayaa macquula waalidiinta qudhooda saameynba weynay ku yeelanaysaa maxaa yeelay nidaamkii ay ku tashan jireen oo ay ku tiirsanaayeen markuu khalkhal galo waxaa laga yaabaa inay caruurtii ay ka niyad jabaan oo guriga layskugu soo wada aruuro iyadana laftirkeeda saameyn weyn ayay yeelanaysaa waxaasoo saameyna ayaa fooda nagu soo haayo ummad soomaaliyeed ahaan bahda waxbarashada ahaan waxaan maanta u baahannahay inaan isku tiirsanaano inaan wada tashanno inaan muxuu ahaa arintan sidaan dhibkan u yarayn lahayn inaan falkeeda galno annaga xukuumad ahaan qorsho weyn ayaa noo degsan waxaa hadda socdo howl aada u ballaaran oo aan rabno in ardayga loogu geeyo waxbarashada guriga maxaa yeelay waxbarashada waktigii fasal lagu soo noqon doono ilaa hadda nooma muuqato marka ku talagal weyn oo ballaaran oo ku salaysan falsafaddii ahayd khayr wax kaama dhibee shar u tooghaay oo haddii hadda iskoolaadka lagu soo noqdo ilaahay aafadan dhinac noo dhaafiyo hade waa waxaan rabnay laakiin hadday dhici weyso wixii la qaban lahaa ayaa hawsheeda ku tala jirnaa waxaan abuuraynaa nidaam ardayga haddii eebbe idmo lagu gaarsiin karo waxbarashadii ee guriga loogu gaarsiin karo haddii loo maraayo internetka haddii loo maraayo telefishinka haddii loo maraayo radioga iyo haddii intaa qofka aan haleeli karin qaab kale lagu gaarsiiyo aan u hel
الإسلام على خمس خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين العامل جنرال فرنجر أروضة أبقليوكا حفيسة إي إلو إي العامل abshir sida iidoysada is aroosamadun waan istareyha arwidi liin oomanaayay imbadan unusugaani arwo alla aamin general farneejar baydhowniin kuoytay alaab wareeg wayku oombahi ila waliijeela uurkaana anroona alaab wareeg ebadseeba arlaadan leenka aragna ariitii ada andhigtooba madii uloosee ismootiyoona haato irituunku bahaanee obow obowlay ka guraasa hoo ada daneeyaasa adduunya lama beri waaha aradaa qanciisoy arwo alaamin mudo hangu edeg alaab orjinaal e isjiida lahasaaray afar meelodaha ku jabti liin eraan ilbaydhaw laylikiin kusuubiya injineer aalami e wal eeshiyan walhabari ley adaka aalas ka ilma dhammaysadiya arwuda siinhaayte afley ay unnu siinkasha sheegne bulshoy kooyaniila araga arwo alaamin jenaraal farneejar ooyi oolmo dhawaaw obsidii aarma gudaaw ariidulhuba hoo ale'eta aradaa ii owlaadaa ehelkaa ii ashiiradaa martiidaa ku ajabi idaa ii hafiiskaa hanku eleegoymado arwada moobelka eh arwo alla aamin aamin aamin
qayb ugidan barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan iyo asla deerna ciyaaray wasiirka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha iyo dhalinyarada ciyaaraha dowlad goboleedka puntland iyo welibos sheegay in wasaaradda iyo kormeerka suubiyi doonto goobo dhalinyarada iyoon isku kooyan sida meelo balooniga la kadheelo iyo xarumo jimicsiga welina wasiirka wasaaradda shaqadii shaqaalaha iyo dhalinyarada ciyaaraha dowlad goboleedka puntland mudane jaamac faarax muuse uuse sheegay in wareegtaha ku saareen in dhalinyarada iyoon isku kooyan meelo iyo ku kulmi jireen sida meelo balooniga la kadheelo iyo eetameel iyo mamnuuceen iyo taasitoo sheegay in iyo ku mid eta siyaabo lanku horseedahay faafooga cudurka coronavirus walin sidoo kaleeta wasiir jaamac use sheegay in wasaaradda yar haddoonto amaradii horaankan ku baxeen dowlad goboleedka puntland oo hayay in bulshada meelniskugu koyna bismillahi raxmaan raxiim sidaynu ognahay dowladda puntland waxay soo saartay barnaamijyo fara badan oo ku aadan wacyigelinta kahortaga cudurka coronaviruska ee bulshada reer puntland waxaa la sameeyey guddiyo dhowr ah guddiyadaas oo loo sameeyey siday gacan uga geysan lahaayeen la dagaalanka iyo xakamaynta inaanu cudurkaasi soo gelin ama aanu ku fidin deegaanada puntland inkasta oo aanay jirin ilaa iyo hadda wax kays ah ama cid la xaqiijiyey oo xanuunkaasi ku dhacay haddana dowladdu waxay qaaday tallaabooyin aad iyo aad u muhiim ah waxaa la xidhay dhammaan goobihii waxbarashada waxaa la xidhay iskuulladii jaamacadihii iyo dugsiyadii qur-aanka runtii tallaabooyinkaasoo dhani waa kuwo dowladda uga dan leedahay inaanu xanuunkaasi aanu soo gelin waddanka ama aanu waddanka maxaytahay ku fidin wasaaradda shaqadiiyo shaqaalaha dhallinyarada iyo ciyaaruhu iyadoo doorka kaga aadan qaadanaysa maadaama wasaaraddu ay mas-uul ka tahay ama ay la shaqayso mujtamaca qaybaha ugu ballaadhan ay ka mid yihiin dhallinyarada iyo shaqaalaha wasaaraddu si loo ilaaliyo badqabka maxaytahay shaqaalaha iyo dhallinyarada waxay soo saartay awaamiir iyo wareegtooyin ku aadan in la xidho dhammaan garoomada kubadda cagta dowladda ama kuwa publica iyo kuwa gaarka loo leeyahayba waxay kaloo wasaaraddu wareegtooyinka ku xustay in la joojiyey dhammaan kulamadii iyo shirarkii iyo isumaartinadii dhallinyarada iyo daladaha dhallinyarada ee dhammaan gobolada iyo degmooyinka puntland waxaa kaloo oo la xakameeyey ama la xadiday howlihii shaqo iyo adeegyadii wasaaradaha iyo hay-adaha dowladdu uga hayeen bulshada iyadoo shaqaalaha dowladda intooda badan la faray inay guryahooda ku shaqeeyaan wixii aan ahayn cid muhiim ah oo markaa aan looga maarmi karahayn inay xafiiska markaa timaado waxaa kaloo la xakiyey ama la xakameeyey dhammaan dadweynihii kala gedisnaa ee adeegyada kala gedisan kasoo doonan jiray wasaaradaha kala gedisan waxaa jira markaa aan doonaya halkan inaan la wadaago maxay tahay bulshada puntland in awaamirtaas iyo wareegtooyinka wasaaraddu ay soo saartay qaybo ka mid aanay weli dhaqan gelin iyadoo ay weli aanu ogaanay inay furan yihiin garoomadii kubadda cagta ee gaarka loo lahaa welina ay socdaan isuimaatinadii iyo kulamadii dhallinyarada kala gedisan iyo ciyaarihii garoomadaasi ay fulin jireen waxaa kaloo oo iyadana jirta in ay jiraan goobo badan oo loogu talagalay jimicsiga ama waxaa la yidhaha jimka oo iyaguna furan iyadoo ay dhacdo in qol yar oo marmarka qaarkood laga yaabo inuu ama lix mitir toddoba mitir uu yahay uu yaallo qalab kala gedisan ay isugu yimaadaan dhallinyaro aad iyo aad u badan oo laga yaabo markaa lixdan toddobaatan inay gaarayaan iyadoo oo hal shay oo jimicsiga loogu talagalay laga yaabo markaa inay wada isticmaalaan dhallinyaro maalintiiba konton ama lixdan maaragtay gaadhaya arrintaasina waa arrin aad iyo aad halis u ah oo khatarna ku ah caafimaadka iyo bidqabka maxay tahay dhallinyarada marka loo eego xaaladda iminka lagu jiro oo ah dhammaan dowlad iyo shacabba in la gurmado oo lagana qayb qaato sidii xanuunkaasi uuna usoo geli lahayn puntland waxaa aad iyo aad muhiim u ah aanu ka codsanaynaa in dhallinyarada iyo dhammaan dadka reer puntland ay u hoggaansamaan oo ayna u dheganuglaadaan fariimaha ka soo baxaya ama ay fulinayso dowladoodu iyadoo dowladdu ay har iyo habeenba u taagan tahay sida ay bulshada ama mujtamaca ay u wacyigelin lahayd haddaba waxaan doonayaa halkan inaan mar labaad aan la wadaago shaqaalaha wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha dhalinyarada ee ciyaaraha ee gobollada gaar ahaan isuduwayaasha shaqada iyo shaqaalaha dhalinyarada ee ciyaaraha ee gobollada gudoomiya- gudoomiyaasha sportiska ee gobollada iyo dhammaan shaqaalaha kala gedisan ee gobollada iyo degmooyinka inay hubiyaan inay dhammaan xidhan yihiin goobaha maxay tahay ciyaaraha ama garoomada sida gaarkaa loo leeyahay oo hadda intooda badan weli ay furan yihiin ciyaarihina ay ka socdaan waxaan kaloo soo jeeda inaan codsanaynaa iyadana in la joojiyo ama la xidho goobaha jimicsiyada loogu talagalay waxaan ka codsanayaa halkan aan kaga codsanayaa gudoomiyaasha ama barasaabada gobolada mayrada iyo gudoomiyaasha degmooyinka gudiyada nabadgelyada ee kala gedisan ee gobolada iyo degmooyinka puntland inay gacan siiyaan la shaqeeyaan shaqaalaha maxayta wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha iyo kuwa sportska ee gobolada iyo degmooyinka lana hubiyo in dhammaan ay xidhan yihiin goobaha dhallinyaradu ay ku kulmaan ay isugu yimaadaan sida garoomada aan hadda ka hadlayna oo gaarka ah kuwaas oo intooda badan ay weli shaqaynayaan iyagoo aad moodo inaan igu hogaansamayn ama aan iga hoggaansamin awaamiirtii ka soo baxday dowladda iyo kuwa wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha dhallinyarada ee ciyaaraha intaas baan doonaya idinla wadaago waxaan rajaynayaa in aynu wada dareenno khatarta ka iman karta haddii ay sii socdaan kulamadaasi iyo goobahaas wasaaraddu waxay wadaa wacyigelin ballaadhan oo ku aadan dhallinyarada iyadoo ay jiraan fariimo aad iyo aad muhiim u ah kuwaas oo ah maqal iyo muuqaal oo dhammaan gobollada iyo degmooyinkana la gaadhsiin doono waxaan rajaynaynaa inay hirgeli doonaan asalaamu calaykum waraxmatullahi tacala
guud ahaan barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan anuu maxamed cabdiraxmaan cabdulla siina dariirsiyaaye dhinaca sanaadana nin fadhiyay mahadi ku deerto cabdulaahi maxamed cabdiraxmaan weliba siin kugu tabaanay tani hamiin kalanti ku kulumaan sidaasiyo ammaana allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu